i c r c ayaa bayaan ay soo saartay jimcihii ku sheegtay in boqol iyo toban qof oo kale oo dhaawac ah ay hay-adda bisha cas ee soomaaliyeed geysay cisbitaalada isbuucii lasoo dhaafay iyadoo iska hor imaadyo muddo bilo ah ay ka socdaan magaalada laascanood iyo hareeraheeda bayaanka laguma sheegin dadka dhintay iyo kuwa lagu eedeeyey somalilan waxay sheegtay in ay ka go-day soomaaliya soddon sano ka hor waxayna raadinaysay in loo aqoonsado dal madax bannaan ciidamada somalilan ayaa dagaal kula jiray maleeshiyaad beeleed doonaya inay ka mid noqdaan soomaaliya kuwaasoo maamulka puntland iyo somalilan ay muddo sanado ah ku muransanaayeen magaalada laascaanood boqolaal kun oo qof ayaa ka qaxay dagaalka lamana oga tirada guud boqolaalka qof ee la dilay i c r c waxay ka warbixisay burburka baahsan oo soo gaaray kaabayaasha rayidka ah ee magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool maamulka somalilan ayaa bayaan ay soo saareen khamiistii waxay ku cambaaraysay waxa ay ku sheegtay sawiro la faafiyey oo si xun loola dhaqmayay askarteeda lagu qabtay dagaalka waxayna xasuusisay dagaalyahanada habraaca axdiga jineeba iyo sidoo kale dhaqanka islaamka ee lagula dhaqmo maxaabiista boqolaal qof oo labada dhinaca ayaa lagu kala qabsaday dagaaladii ugu dambeeyey waxaana i c r c ay sheegtay inay ku guuleysatay inay booqato markii ugu horeysay saddex boqol oo qof oo ay haysteen maleeshiyada ka dagaalamaysay agagaarka laascaanood afar maxbuus oo dhaawac ah ayaa loo qaaday cisbitaalka sida la sheegay shaqaalaha i c r c ayaa hore u booqday maleeshiyaad lagu hayay caasimada somalilan wasaaradda gaashaandhigga ee somalilan ayaa horaantii sanadkan beenisay in ciidamadeeda ay duqeeyeen cisbitaalka weyn ee magaalada laascaanood